bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad dunida ka joogtaan halkani waa redhiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka maanta oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan oo redhiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya ergada jowhar ku shirsan oo bilaabay akhrinta dastuurka qabyo qoraalka maamul goboleedka la rajeynaya in loo sameeyo labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe jubbalandna waxaa maanta ka bilowday ololo biyodhaamin ah oo dadka ku nool deegaanada ay abaaraha ku dhufteen ee galbeedka magaalada kismaayo iyo inta badan degmooyinka gobollada gedo iyo jubbada hoose iyo jubbada dhexaba dadka ku nool ay biyola-aan la soo daristay maamulka deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey howlgalla ciidamadu ay ka sameeyeen qodobada iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan intaynu ku guda jirno haddii weynaha awoodda lo inugu simo mar kale u diyaargaraba barnaamijkii dhacdooyinka maanta waxaa maanta maamulka jubbaland ee ololo biyodhaamina ay ka sameeyeen deegaanada abaaruhu ay ku dhufteen ee galbeedka magaalada kismaayo halkaas oo ay ku nool yihiin dad iyo dunyo xilligaana ee la soo diristay biyola-aan iyo baadla-aan wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta jubbaland maxamed sheekh yuusuf sheekh cumar abu yuusuf oo ku sugan kismaayo ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana wax ka weydiiyey xaaladda deegaanadii ay tageen maanta iyo nolosha dadkii ay halkaasi ay kula kulmeen waxaan ku yidhi maanta waxaan aadnay deegaanada udhexeeya biroole iyo iyo kismaayaan aadnay wasaaradda runtii iyadoo saraakiilla wasaaradda ka shaqeysa wairayaan waxaana raba inaan soo ogaado baahada baahida biyaha meesha ka jirta oo maxay to aada looga soo cabanayo inaan bal wasaaraddu ay ka hesho si bal waxa ay ugu qaban karta ay qabato wayitaankeeladu meesha runtii waxaa kaloo noo raacsanahay inaan maadaama biilaan meesha ay jirto aan adigu muddo saddex beri kule wasiirka ballan qaaday in wasiirka macalimiinta gudaha tamarta inuu bal dadkaas biidhaaman u sameeyo maanta iyo beri iyo beri damba kadibna meesha aan tagno oo aan ogaana inta meeloo biilaa ay dadku hadda ay ugu dardaran yihiin inaan soo ogaano marka alxamdulilah si nabadaana ku tagnay si nabadaana kusoo noqonay tulooyin badan ama waxaan dhihi karo deegaamo badan oo udhexeeyo biroole iyo kismaayo oo waxay ku jiraan biyo la-aan cunto la-aan hoy la-aan caafimaad la-aan runtii daawo la-aan aan ka wadaa ayaa ka jirto dadka markaa wareysamay intaa qodoba way noo sheegteen marka shabeelle meeleba layidhaahdo korucuusla shabeelle korucuusla turqate ilaa yaakhaar gurmad intaasoo meeloo degan oo la degan yahay waxaa ka jirto biilaan badan marka insha allahu tacaala anaguna de maantaan u bilaabnay tan iyo beriyana iyo ber dambana wasaaradda way wadaysaa barnaamijkaas waxaana u qaylad aaminay dhammaan runtii cidda uun ka daqanayso dadka islaamka ah gaaraan dowladda jubbaland iyo dowlada dowladda federaalka ka noqotay iyo ma garanaysaa hay-adaha ee runtii ee ka shaqeeya gobolka ka shaqeeyo inay bal dadkaasu maxay eeto wax la soo gaaraan oo balgowracadkooda kaga qeyb qaataan sidoo kale hay-adaha islaamka oo barnaamijyadaas oo kale aada uga faa-idaysto waxaa dhanba insha allahu tacaala waan u baaqnay taana waan kaga faa-idaysanaa hadda wareysigaana kulewadinaysa hadda inaad messagekana u gudbisaan dadkaasaa hadda kule meelaha hadda la tegi karo ay dowladda jubbaland controleysa ka mid tahay la ogaan karo baahida meesha ka jirto meesha runtii wasaaradda kuley macluumaad badan ay kala soo noqotay waxaana isku dayeysaa bal sidii baraakada biyo iyo hadday noqotay ceelal iyo hadday noqotay iyo waxaa loo yaqaana water catchment ama biyaha roobka oo la qabtay iyo kulley wax badan baan anagu soo qayminaan rabnaa wasaarad ahaan bal inaan diyaaradno aanan
waa gartay waa gartay marka laga tagay qiimeynta aada samayseen iyo in wasaaraddii biyaha ay samaynayso saddex maalin oo biyodhaana muxuu yahay qorshaha guud ee xukuumadda ee jubbaland ee ku aadan dadka tabaalaysan ee biyo iyo hooy iyo caafimaad waxyaabihii nolosha ee aas-aasiga uu ahaa ama mudnaanti kood u laha aan haysan muxuu yahay qorshihiina guud dowladda jubbaland runtii intan hadda aan aniga xitaa safar ku maqnaay xukuumadda ju- jubbaland waxay ka geysatay runtii gurmud badan ay biyaha ka geysatay sidoo kale maanta waxaan wadada isku dhaafaynay wasaaradda caafimaadka iyo runtii hay-aada kale oo runtii xagga daawo geeyey waxaan sii karaa qorshahan muddadan kugu socday runtii waxaa ugu yaala jubbaland meeshaan keli maahane meel kastoo qaylqaa kasoo yeerta si deg dega inay ganacsatada jubbaland ay tahay iyo maamulka jubbaland uu yahay iyo wasaaradda markaas shaqooyinkaa kuseeada yihiin in gacan laga geystaan oo qorsheysan si kulliyan insha allah managaan soo bilaabo
Eh, waa gartay Eh, marka eh, xaaladda dadka waad soo aragtay saddex maalin biyo aada dhaamiseen ma tahay eh, wax wax u taraya maya waxaa laga hadlaya hadda waa tawaracaad qof shaksiga mas-uulid kamid ah uu heegaa ma ahan meelaheeda ee wax u taraayo waxaa loo tegay waxa waaye in eh, runtii gurmadkaas uu uu fido dadkana la gaadhsiiyo misajkaasna uu runtii misaj qiimo leh uu noqdo in wasaaraddu meesha ay tagtay baahida soo ogaatay kadibna ay u gudbisay cidda runtii ay isleedahay ama ay barnaamijkaas eel u tahay wax ka qabashadeeda ee, kuwa ee, ummadda maxay tahay ama qurbajoog ha noqdaan ama dowladaha ee, dowlad goboleedka jubbaland ha noqoto ama federaalk ha noqoto ama qof walba oo runtii ka danqanaya dadkaas ayaan ninkasta u gudbinay waxaan rabnaa annaguna insha allahu tacaala in- in baryahan hadda nagu soo aadan shaqooyinka waxaan laga hadlaya maadaama biyo ay yihiin een biyahaasna waa hadda biyo un gurmado cid walba wax ugu baahnay yihiin laakiin annaga israqaankeena ee, in ee, runtii ee, hay-adaha especially biyaha ka shaqeeya oo inta badan dee ceelasha iyo waraha iyo ku hoolan in aan hoola gelino sidii barnaamijkan ee, wax looga qaban lahaa runtii een haddana waxa laga hadlaya waa dhiig joojin maahan een in war laga qoday waa istraatijiyiska waxaysan laakiin qaada loo baahaya waxa waaye in deg deg lo- loo gaarsiiyo biyo iyo raashiin iyo qaana qorsheed waan ku jirnaa insha allahu tacaala meel fiicanna wuu marayaa insha allah intaas ilahi waxaan ka baryaynaa inuu roobka ee, ilaahay uu naga soo gaarsiiyo barnaamijkaas ilaahay wax dabooli karay baahida Eh, waa gartay mudane wasiir Eh, marka laga tago qorshaha eh, wasaaradda iyo in eh, baaq hor leh eh, loo dirayo dadka soomaaliyeed gaar ahaan ju- dadka reer jubbaland iyo eh, danayaasha soomaaliya eh, jubbaland weli kama soo kabsan abaarihii ku dhuftay deegaano badan oo ka tirsan eh, jubbaland oo qaarkood ee dhagarqabayaashu ay weli gacanta ku hayaan oo ay dadkii colaad iyo gaajo ay iskugu darsan tahay bal sawir guud jubbaland ee dhinaca abaaraha ee deegaanada ay ka jiraan bal sawir guud nala wadaag
Ee, runtii sawirka guud ee, waxaan wax ku qiimeynaynaa meesha maanta aan tagnay oo aan aan tagnay meesha cadowga u haysta ayaa ugu daran in ee, runtii ee, wax laga qabto laakiin ugu yaraan meeshan maxay too hadda aan anagu tagnay oo maamulka jubbaland hadda uu gaaray baryahan suke baryahan dhow uu gaaray waa afar iyo labaatan saac gurmadka ee shaqsi ha noqdo hay-ad ha noqoto do- mid dowli ha noqdo mid hay-ad kaloo maxalli ha noqoto waxaa ku socda ee, in dadkaas wax la gaarsiiyo marka waxaan isdhihi karaa meelaha cadowga haysta si wax loo gaarsiiyo way adag tahay haddoo kale maanta meelaha ay haysta waxaa anagoo meesha joogan war helayna inay geela dadka xaranayaan dadkii ooman dowda ay u fariisanayaan cadowga ay xoolaba kasii qaadayaan dadkan anaga meesha anaga xagga kale binacsiga anaga aan ugu gurminayn ayagana ay xoola kasii qaadayaan marka taa waxaan ka hadlayaa meesha nimanka qowrayaasha ay joogaan aa sheegaysid innaba iyada dee waa ogtahay dee meel un dagaal u- naga dhexeeya waa meel hadda waxqabad naga dhexeeya weli maa maalintii la taga laakiin si deg deg ayaa waxaa u gaaraya dowladda jubbaland waxqabadkii ay- ay dadka la gaari lahayd marka waxaa noo qorshaysan annaga insha allahu tacaala abaaraha kow ilaaha insha allahu tacaala u sheeganaa baahida abaaraha ku saabsan iyo oonka iyo madaa naga xaliyo ilaahay nooga soo gargaaro kadibna dee meeshii saan oo kale la taga in aan la wadaagno runtii eh, xaaladaas ay dadka shacabka jubbaland ay ku sugan yihiin inaan dhex tagno waxaan laga haya loo geeyo loo qayla dhaamiyo dee maxay aheeto ilaa hadda eh, waxaan kula hadlaya nimadan madaxweynihii iyo baarlamankii iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo qeybdhaanka kusoo dhexdeeda la fadhiyaa oo la qaybeyna oo eh, sidee wax looga qaban karaa marka insha allahu taala anaga waxaan meesha aan gaari karno in waxa awood annaga aan qaban karno inaan ka qabanaa noo qorshaysan Eh, waad mahadsan tahay Eh, dhinaca kale marka laga tago dadka biyola-aanta iyo gaajadu ay hayso dhulka waxaa ku nool xoolo badan oo iyana baadkii iyo biyola-aan haysa bal dhinaca daaqsinka iyo xoolaha xaaladooda ka waran iyana hay ee, wax xoolaha u qaybsan yihiin macna dadka hadda ee, baahida biyaha haysa waxay u qaybsan yihiin labo dad waxaa jira oo markii soo dhawaato biyo la-aanta ay soo dhawaato dadkii xoolahaba inay hayaamaan ee u hayaamaan meel biyo iyo baad leh dadna waa dad meel maguurto ah ama tuulo ah oo aan ka tegi karin dadka marka xoolaha ku nool tuuladaas oo caanaha laga yaababa qaarkood inay ganacsi ahaan irmaanli wax la yidhaahdo oo magaalooyinka loo dhaweeyo oo dooga markay tahay lagu faabo yidhaahdo xoolaha caanaha loogu baahan yahay magaalada loo dhisugena ama loo ganacsi geynaa dadkaas meelaha ay ku haraan waa hadda meelaha inta badan oo u baahan baahida badan ee ka jirto ama xoolaha kale waxay inta badan aadaan meelaha lagaha ay biyaha ku haraan uu doogana ka dhawayaan naf iimaan iyo dad xoola dadkaas socon kara meeshay aadayaan xoolaha irmaanleeda ah waayeelada caruurta dadka degan waa meelaha hadda dadka aan u tegeyna ay joogaan ayay ku harayaan dadka markaas u qaybsan yahay marka xoolaha marka inta joogo waxay ka daran yihiin qoonka dadka uu dareemaya dareemayaan gaajada dadkay dareemayaan dareemayaan caafimaad la-aan dadkay dareemayaan dareemayaan wuxuu way isdhex yaalaan marka biyaha marka hadda loo geeyo ninka loo neef uu haysta iyo asaga yaa wada cadaayo jeeda uu haysta iyo meeshii meesha u joogiyay asaga nin wada cabo uu maxay to qofka loo fuusto kale wadada soo dhigana islee fuusaa neeftaha masii kasa fuus haafna fuusi haafna neef ma siisan kartaa haafna maxay to macabi kartaa u ku waxaysanaa marka dadkaas way ka rafaasiyiin xoolaana waa ka daran yihiin iyo ayagoo rafaadka uu saameynaa marka wax lawada gurmanaya ma aha dadkii oo keliya
maamulka deegaanka ceel cali oo gobolka hiiraan ka tirsan ayaa ka warbixiyey howlgallo lagu adkeynaya ammaanka oo ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaankaasi waxaana la xidhiiray oo wax ka weydiiyey howlgalladii ciidamada qaranku ay halkaasi ka sameeyeen weriye maxamed shariif
deegaanka ayaankaani waa nabadgelyuu ahaa xoreyn waxaa lagu jiray hiiraa degmada beledweyne iyo degmada ceelcaley sidii la iskugu furi lahaa shalay maayo daraad ayaan ceel xalay iyo inta u dhaxaysa degmada beledweyne howlgallo ka sameynay ciidamada dawladda iyo kuwa etoobiya oo wada socda marka saakii aroortii ayay waxay ku soo tuureen degmada ceel calay dhowr matrac oo hoobiye ah wayna carareen haddana waa la cayrfanayaa oo waa la sii daba joogaa
marka deegaanka ay ku sugan yihiin oo hobiyaasha ka soo tuurayaan waa halkee
waa dhanka buqaa qable iyo makoyla ay u carareen haddana raadkoodiibaaba lagu joogaa oo lagama harsano waana waan ku daba jirnaa waxa dabagalaya oo ku daba jiro waa ciidamadee
waa ciidamada dawladda federaalka ee guutada tobanaad iyo ciidamada etoobiya
waa tahay intaasoo ciidamo hadday joogaan maxaa keenay in deegaan idiin dhow ay soo tuuraan maxaase loo aadi waaye mar hore si intaysan wax soo tuurin
waxaad og tahay in shabaabku sidiisaba meelo badan oo gobolka ah ama gobollada soomaaliya ay joogaan ceel calay waxaa hoos timaada laba iyo toban tuule laba iyo tobankaasi tuulana waa xor balse degmooyin iyo tuulooyin ku dhadhow oo konton kilomitr afartan kilomitr toddobaatan kilomitr u jira ayay haystaan shabaabka oo ay degan yihiin iyadoo aanan kuwaas la xoreynana way imaanaysaa inay hajuumid soo sameeyaan ama lagu sameeyo
waa tahay deegaanadaasi ay ku sugan yihiin gobolka hiiraan miyay ka tirsan yihiin
haa gobolka hiiraan ay ka tirsan yihiin waxaa ka mid ah degmada buqaa qable makoyle saw ceelware beriyow daryaxaas ceeldini dhulkaasoo dhan way degan yihiin ilaa goobaan waa tahay marka haddaan u soo noqono hobiyaasha bal ka waran dad rayid ah wax ka soo gaareen ama dagaa hobiyaashii dhacay goobay ay la beegsadeen yee wax ku gaareen maya cid ay wax ku noqdeen malaha meeshay ka soo tuurayeenna meel aada u fog bay ahayd magaalada iyo halkii ay hiyada ka soo tuurayeen meel u dhexaysa ayay ku dhaceen saddex jaha ayay u kala tuureen saddexdana cid wax ku noqoto ciidan iyo shacab ma jirto haddana iyaga ayaa lagu daba jiraa oo aan raadkoodii ku joognaa in aan meel kastoy galaanna ugu daba tagnaan doonaynaa waa tahay qorshihiin hadduu sidaas yahay dhanka ciidamada kulan ma la qaadateen haddaa maamul ahaantihiin ceel cali si markaasi ciidamadu ay garab idinkaga siiyaan deegaanada farakutariska ee hiiraan ka joogaan si aad u tagtaan oo aada uga saartaan
ciidamo ku filan ceel cali way joogtaa ciidamo ku filan oo hadda deegaanadaasi aan kuu sheeganin iyo ceel calaba amnigooda sugta xorayn kartana way joogtaa wayna ku tala jiraan oo hadday tahay dhanka ciidamada etoobiya iyo hadday tahay ciidamada soomaaliyaba marka hadda ciidayanana ma hayso waa un- waxa weeye waxa ummadda haysta iyo gaadmada iyo khiyaanada ay ummadda ku samaynayaan in un ay eh, marmar un sidaa camal usoo gabadaan oo ay meelo fofog wax kasoo tuuraan iyo inay gabadaan inay wax guugaan oo ay miirooyin iyo wax aasaan waa waa isku dayaan laakiin hadda awood ay kusoo galaan aalcalay iyo eerigiisa ma laha
waa tahay mar walba waa isku dayaa inay deegaanadaas yimaadaan ama hobiyaal ay soo tuuraan marka eh, hiiraan ahaan dhammaan inaad tashateen eh, ma ku tala gasheen si deegaanadaasi aad u tagtaan oo aad uga saartaan si mardaba hobiyaal iyo wax noocan oo kale aysan u dhicin
umalayn maayo howlgalka maanta socdaa wixii ka dambeeya eriyadaas iyo wax lamida inay wax kasoo tuuri doonaan waana go-aan ay qaateen ciidamada etoobiya iyo ciidamada dowladda federaalka ah waadna maqla doontaa waxqabadkaasi iyo jawaabta laga bixiyey waana markii koowaad oo ay aal calay ay wax kusoo tuuraan sida degmada gudaheeda imaam ama meelo u dhadhow marka waa jirtaa inay qaraxyo badan oo ay same- isku dayeen inay ku fuliyaan ilaa toddoba qarax sideed qarax la fishiliyey oo la qabtay oo laga hortagay laakiin wax xabad ay ku soo ridaan waa xalay iyaduna meel aan hadda ugu yaraan shan kii toban shan kilomitr toban kilomitr u jirta ay ay ay madaasiicdeedu ku dhacaysa
waa tahay marka xalay saacaddu imis saaca ahayd markay howlahaasi dhacayeen waa aroortii salaada marka la dukun rabay waa tahay marka ee, guud ahaan markaad fiiriso xaaladda degmada ceel cali ee galbeedka hiiraan amnigeedu waa sidee arrimaha bulshada ceelashii iyo beeyihii iyo dadkii arrimaha bulshada bal warbixin guud naga sii
horta marka ugu horeysa aal calay waa gobolka hiiraan kelima ee soomaaliyaba waa meesha keliya ee ugu amni fiican ee maalintii maxaan ku idhahdaa aal calay la qabtay ilaa hadda maxaan ku idhahdaa ayna cid min qof biniaadan aan lagu dilin ama aan lagu lagu dhaawicin ama ay shabaab cidi u geysan oo un iyaga un wax looga jarayay ayay ahayd waxaana kugu daliilaa waxaa timid xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas ayaa yimi oo toddobaad joogay oo suxufiyiintii caalamka oo dhan ay la socotay marka aal calay waa meel amnigeeda aad iyo aad iskugu hadlayn karayo arrimaha bulshada waa dee wadan muddo badan la haystay oo al-shabaab ka talalaysay sideed sana oo aan wax gargaara iyo wax samafala iyo wax dayactira midna aysan soo gaarin ilaa hadda sidii loo qabtana hadda dawlad iyo hay-ad wax u qabato ma jirto dhinacaasi bulshadahay ka tabaalaysan tahay laakiin alxamdulilah dadaalo badan oo waxgaradkeeda iyo odayaasheeda iyo maamulada ka jiraay ay ku samaynayaan ayaa hadda ka hore ay ku dhaqdhaqaaqayeen haddana waa dadaalkooda waa waa- waa sii wadi doonaan insha allah aad baad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa yarow cumar abiikar guddoomiyaha ceel cali galbeedka
qabyo-qoraalka dastuurka dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ka kooban toddoba cutub ayaa maanta ay guda galeen ergada ku shirsan magaalada jowhar oo ay taallo madasha dhismaha dowlad goboleedka labadaasi gobol qabyo-qoraalkan ayaa waxaa ku jira cutubyo muhiima oo ay ka mid yihiin calanka astaanta xuduudaha qaabka ama nidaamka ku shaqayn doono dowlad goboleedka la doonayo in labada gobol loo sameeyo xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya yaxye cali ibraahim ayaa sheegay in qorshuhu yahay in toddobaadkan lagu dhammeeyo ergadanu ay meel mariyaan qabyo-qoraalka dastuurka maamulkaasi libaan cabduqaadir nuur oo ka mid ah ergada ka qayb gashay fadhigii maanta oo ku sugan jowhar ayaan qadka telefoonka kula xiriir waxaana weydiiyey kulankii maanta walaalow anigoo kamid a ergada ka qaybgalaysa shirka she- loogu sameynayo labada maamul ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddii ilaahay kuronya loogu sameynayo nidaamka dastuuriga ah ee federaaliga ah ee maamul goboleedyada owna ayaa kii ugu dambeeyay anoo ka socda ergada hiiraan Aan waxaan joogay howlka shirarkaan ku suganahay ergadiyaan kamid ahay shirkii waa socdaa si habsami lowna ku socdaa
waa gartay maanta waxaad akhriseen qabyo qoraalka dastuurka dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe uu yeelan doono oo ka kooban toddoba cutub oo ay ku jiraan qodobo muhiima oo ay ka mid ahaayeen astaanta maamulkaasi xuduudihiisa nidaamka ama qaabka uu noqon doono maamulkaasi bal qodobada kale ee aad dul marteen ee nala wadaag
wallaahi shalay baa naloo qeybshay das- shalow horta qeybtii dastuurka oo bilowday maanta waan akrinay waxaan ka wada hadalnay ama ka munaashaqoonay qodobadaas hadda aad ka hadlayso ah calankii haddii ilaahay kuu roon yahay caasimad goboleed caasimadii haddii ilaahay kuu roon yahay wixii ka qaldan iyo wixii aan ku kordhi karno ama heer fed- federaal madax iyadoo loo noqonayo lagu kordhi karo already laakiin waan ka wada doonno qodobadaas beriya marka group group si fiican loo jilcinaya oo looga munaaqashaqoonaya arrintaas hase yeeshee shirkii wuu socdaa si habsami leh uuna ku socdaa haddii ilaahay kuu roon yahay ins- ayadii dastuurkiiyaana ku dhex jirnaa ma garad liban qodobada aad akhriseen waxaa ka mid ah ee caasimadda maamulkaasi dastuurka marka ma ku qoran tahay meesha ee, ama magaalada caasimadda maamulkaasi u noqonaysa mise waa hadda kadib iyo kadoodis
waa ka doodis kuma qora way banaan tahay ayadaas iyo calankii iyo astaantii uu yeelan lahaa bahalkii haddii ilaahay ku roon yahay maamul goboleedkan u goonida aheyd waxaas waa wax dhimana annaga bisi ilaa saa dambe aan ka munaashaqoonayno islana gaari doona haddii ilaah yidhaah marka muddo intee la-eg ayaad haysataan inaad ku akhrisaan oo aad kaga doodaan ee qabyo qoraalka ee dastuurka ee labada gobol ay yeelan doonaan wala waxaan haysanaa muddo saddex maalina ayaan kawa hadda noo dhiman beriba waxaan gelaynaa inaan haddii ilaahay ku roon yahay tayskii koowaad ee fahamka ah a- aan soo saarno in la isla garto guruubyaa la samaynayaa haddii ilaahay ku roon yahay tiiman baa jiri doona sida ay noo sheegeen madax guddiga fududeynta shirka haddii ilaahay ku roon yahay ayadaasaan marka beri gudagelaynaa waana noo fududaanaya adigu saddex beri kadibna waxaan jecel lahaa inaan dastuurkaas aan s- soo saarno oo jawaab cad ka soo saarno ma garatay kabacdina loo gudbo arrimihii kale ee shirka E, liban magaalada dhinaca kale iyo waxaa ka socoto e, xulustii e, xildhibaanadii iyo arrimaha iyo e, dhismaha dowlad goboleedka iyona bal ka war dhinacyada kale wax badanaa socda wax badanaa socda hadda ergada ruuxeeda aan kugu laabtay waxaa jiray sagaal bilood ayaa meeshaan la fadhiyey haddii ilaahay ku roon yahay markii sagaal bilood waxa aan intaa u dhabar adeegayna inaan haddii ilaahay ku roon yahay soo saarno wax dadka ka dhexeeya labadan gobol degax Waa oo ay gartay.
ku midaysan yihiin heshiisna ku yihiin markii dow- een, mas-uuliyiinta qaranka een, ay noo keeneen een, nalo- naloona sheegay in sidaas naloola fududaynayo wax walbana naloo samaynayo annaguna rabitaankeenna aan wax ku keensanayno een, haddii ilaahay kuraya intaas ayaa shala waxa dhacay buuq yar ergada dhexdeeda oo ku saabsan xaggii xuquuqu xuquuqaadka ayadana waxaan jecelnahay waa nalaga xaliyo waxaa nala yidhi een, haddii ilaahay ku roon yahay wax unbaa jiri doonaa madaxda qarankaan ku laabanaynaa iyo mas-uuliyiintii een, waana u sheegaynaa cabashadiina ayadaasoo ah haddii ilaahay ku roon yahay dadkan waxay joogaan jowhar way u dhabar adeygeen gurye iyo hoteelay deganayeen markii shirkii iyo shaq- howshiisii la bilaabana haddii ilaahay ku roon yahay magaaladii dadkii hoteelada deganaa ay codashadoodii baa badatay qaar baa iska tegay hase yeeshee shirku haddeer si habsamil oo u socdaa tan kale aada i weydiisay eh, haddii ilaahay kuu roon yahay waxa weeyaan iigu soo celi halkaas adoo raalliya E, dhinaca kale waxaa socota xulustii xildhibaanada iyo e, e, musharaxiin baa magaalada jooga oo kuwa xildhibaana raba kuwa doonaya inay dowladda ay xubno ka helaan la dhisi doono bal dhaqdhaqaaqa magaalada aad ku sugan tahay e, dhinac walba markaa eegto waa jiraan dad badan oo ka faa'iidaysanaya maamulkan la samaynayo kuna abtirsada oo magaalada jooga mas-uuliyiin fara badan waa kusoo qulqule magaaladu xaaladeeduna waa amni aada iyo aadayna u wanaagsan tahay jawigeeduna aada uu u fiican yahay Een, waxa waaye hoteeladu aaday u buuxaan dowladdan waa dowlad ballaaran waa maamul goboleedkii ugu dambeeyey haddii ilaahay ku roon yahay isagana waxaan jecel lahaa haddii ilaahay ku roon yahay dhinac kastaba ha u marto ha u mareen mas-uuliyiinta iyo madaxda qaranku iyo guddiga fududeynta shirka ayagoo mahadsan waxaan jecel lahaa in ay ka soo saari doonaan waxaan annagu rabno oo ay nagu taageereen ka kana dhala doono maamul cadaalada oo ku midaysan rabitaanka shacabka degan labada gobol
wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug waxay tababar u qabatay boqol ka mid a shaqaalaha maamulka galmudug iyo kuwa degmooyinka waxaana shaqaalahaasi ay ka kala yimaadeen degmooyinka hobyo cadaado cabudwaaq iyo meelo kale oo ka mid ah maamulkaasi waxaana ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaana wax ka weydiiyey arrimo la xidhiira maamulka gaar ahaan doorashooyinka ammaanka iyo kulamo la xidhiira dhanka amniga oo cabudwaaq ka qabsoomay iyo tababarkaasi annaga aadan u bacna runtii deegaanka aada nabadgelyo fiican ka jirto doorashadii socoto meel fiican marayso oo maarata aqalkii sare iyo xildhibaanadii yaa lagu mashquulsan yahay hawlihina meel fiican marayaan
waa gartay marka cadaado galmudug ee xildhibaanada ka imaanaya ayaa doorasho ku galaya dhinaca ammaanka iyo u diyaargarowga iyo dadka ka qayb galaya iyo ergada balyana ka waran qaabkii loogu talagalay ee ma yihiin
runtii mar horaan ka qayb galnay si fiican oo u diyaarinay ammaankii wax walbana maarata aada u fiican yahay dadkuna aaday u shaqeynayaan xaaladeedana waa fiican taha runtii dhinaca kale waxaad ka qayb gashay tababar boqol ka mid a shaqaalaha ee galmudug loo qabtay tababarkaas muxuu ku saabsanaa runtii ayagana wuxuu ahaa maarata mid oo shaqaalaha galmudug lagu tababaraayo la baraayo aqoonta leadershipnimada hogaanka arrimahaas oo dhan maarata meel fiicanna maraayo marka waana runtii oo lagu guuleystay ma meel fiican maraayo ilaa saddex maalin socon doona ama soo gabagabooba haddii la yidhaah si wanaagsan dhinaca kale waxaa jira kulamo ammaanka looga hadlayo oo magaalooyinka waaweyn lagu qabtay oo ay ka mid tahay magaalada cabudwaaq arrimaha kulamadaas iyo iyana ka waran runtii ammaanka si fiicana looga shaqeeyey waxaa laga hadlaya amaanka saa la socota magaalada emaan dilal iyo waxaa ka jiray dhibkaasaa laga hadlaya si fiicanna maaragtay waa looga hadlay odayaasha dhaqanka iyo naamuus iyo wax dhanac ka wada hadlay si fiicanna waa iskala ammaaneen
cabudwaaq waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn oo ay gacanta ku hayeen ahlu sunna inteeda qayb ka mid eedan heshiiska la gelin marka cabudwaaq hadda ma galmudug keliya ayaa maamusha mise xoogaa weligeed galmudug aa maamulaysay saa la socota december sanadkii hore anaga maamul usoo dhisnay ilaa haddana maamulkaa ka shaqeeya wax dhiban kuma jiraan hadii dalkan isdilaya qabiilka dagaalkiisa ma ogiye galmudug aa maamushay galmudug aana ka talisay arrimaha ee colaadaha beelaha waa waxaa caqabad ku tahay ammaanka guud ee deegaanada iyo guud ahaan dalka arrimahaasna ee deegaanada ay u badan yihiin bay ka mid tahay galmudug marka arrimahaas maxaa idinkaga qorshaysan arrimahaas arrimaha ka shaqeyna waa runtii aad iyo aad uga shaqeyna wax badanna ka qabano waana waana waa ka qabanaa waxaan leenahay shaqo fiicana socoto maamulkii maaragtay soomaaliya doorasho u socotaa inay ka qayb qaataan oo diyaar garoobaan hawsha qayb qaybtooda ka qaataan ammaankana la sugo aan kula dardaarmayna dhammaan bulshada
gobolka jubbada hoose ee dalkeenna wuxuu ka mid yahay gobollada ay ku nool yihiin xoolaha ugu badan ee dalka gaar ahaan lo-da waxaana rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland oo arrinka ka duulaya ay sameeyeen dadaallo loo suuqgeynayo lo-da waxaana magaalada afmada u tegey gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha jubbaland shaafi raabi kaahin iyo xubno ka tirsan ganacsatada waxaana halkaasi ka hirgeliyeen suuq weyn oo lagu kala iibiyo lo-da si lo-da u hesho fursad loo dhoofiyo ama lagu iibgeyn karo shaafi raabi kaahin waxa uu kala uu ii sheegay manaaqadka telefoonka kula xidhiiray goordhoweyd inay rajeynayaan toddobaadkan in laba wafdi oo heer caalamiya ay yimaadaan gaar ahaan kuwa ganacsataa oo masar ka imaanaya danaynayana dhoofka xoolaha in masar iyo soomaaliya ay yeeshaan islamarkaana ay noqdaan xoolaha kuwa aan lagu xidhin xilliyada ciidda balse si toos ah ama joogto ah jubbaland looga qaadi doono xoolaha waxaana marka hore la wadaagay dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey ee ganacsatada ay ay wadeen marka waa mahadsan tahay runtii waxaan ka shaqaynaynay muddadii u dambeysay dadka inay laxa lafdhabarta u ah ay ku tirsan yihiin guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan jubbaland waa xoolaha nool beeraha iyo kalluumaysiga marka qeybta waxaan xoogga saaraynay in dib dadku ay ugu noqdaan wixii hanti ahaan ama risoos ahaan ay lahaayeen oo haddii ay tahay dhinaca kalluumaysiga ama dhinaca beeraha ama dhinaca xoolaha iyo maxjirada arrintaas baanan afmado u tagnay maadaama afmado ay tahay meel suuq ku wanaagsan xoolaha gaar ahaan loda waxaana shamaadka aan rabaa inaan ku xusuusiyo waxaa marba noo imanaya wufuud kala duwan kuwaas oo qaarkood aan heshiise kala seexan doono haddii la yidhaahdo oo ku saabsan dhinaca doofinta iyo qaadashada xoolaha ha noqoto iyagoo la qabay oo warshada halkan laga sameeyey iyona iyagoo noolo la dhoofiyo
waa gartay dhinaca xoolaha nool gaar ahaan lo-da iyo dhoofkeeda afmadow waxay ka mid tahay sidaad sheegtay magaalooyinka ee hodanka ku ah xoolaha nool gaar ahaan ee lo-da xagga ma waxaad ka hirgeliseen maxjar intaan xoolaha kismaayo loo soo qaadin ka hor lagu diyaariyo
mayadeer waxaan halkaa ka furnay oon kaga dhawaaqnay suuqa ugu weyn ee loda maadaama loda ugu badan ay ay ku nooshahay gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada afmadow inay halkaa u noqdo waktigan hadda aan kula hadlayo oo jiilaal aada kulul ku jiro waxa aan soo aragnay ganacsataa yaryara oo kuwii magaalada deganaa ama ganacsato kale soomaaliyeed oo toban kun oo dibi shan kun oo dibi kun dibi laba boqol oo dibi saddex boqol oo dibi haddaba xanaanaysta oo beec ama iib la sugaya iyo suuqa oo xoolaha looda subax walba la qaato loodaas oo ka boosta ama berbera ama boosaaso ama muqdisho loodaas oo waddo dheer runtii marta oo aan helin facilitikii u baahneyd in ay loo fudeeyo safarkeeda marka waxaan halkaa ka furnay xafiis weyn oo barnaamijkaas ka shaqeeyaada
waa gartay marka hadda lo-da ka timaada afmadow ama degmooyinka kale ee jubbaland waxay wixii xilligan ka dambeeya ay toos uga ambabaxayaan ama uga dhoofayaan dekeda kismaayo sidaa miya ah
adeer waxa ay ku xigan tahay haddii ilaha yidhaahdo bisha toddobadeeda wafdi aan rajeynayno inuu halkan yimaado oo aan rabno inaan heshiis afkarada aan ka gaadno heshiiskaasoo noqon doona haddii ilaha yidhaahdo bil walba kamiyada ay qaadan karaan oo laba ah iyo wafti kaloo kaa ka dambeeya aan rajeynayno inay geel qaataan haddii ilaha yidhaahdo oo iyadana aan rabnay inay halkan yimaadaan marka xaggee ka imaanayaan wafuuddaas
wafuuddaa waxay kakala imanayaan haddii ilaha yidhaahdo dalka masar oo wafdigan hore noo imanaya haddii ilaha yidhaahdo oo aan rajeynayno inay heshiis aan kala seexano iyo wafdi aan rajeynayno inuu naga yimaado dalka aan walaaan ahay maleeshiya
waa gartay gudoomiye dhinaca xoolaha marka laga yimaado waxaa jiray dadaalo kale oo aada wadeen oo ahaa qurba joogta iyo ganacsatada soomaalida in dib ay dalka ugu soo noqdaan oo ay ka faa'iidaystaan dalkana ay u faa'iideeyaan arrimahaas xaggee marayaan adeeg sharmeerka waa mahadsan tahay waxaan arrintaas rabaa inaan hoosta ka xariiqo ganacsiga soomaaliya ragga dadka ku haystaa wadamada dibadda ah kuwa dariska ah ka baqaya soomaaliya inay maal gashadaan waxaan rabaa inaan u sheego inay khasaaruhu uu uga badan yahay bedelkii wadankooda ay uga cabsan lahaayeen faa-iidadana uga yartahay meelaha ay maal gashadeen misaal ahaan baan rabaa inaan kuu sheego wadamada dariska waxaa ka jira sistamyo aynan soomaalidu aynan fahmaynin oo qaab canshuur qaadida qaabka ribada iyo xoolaha dulsaarka taasoo dhib ku keenta ganacsatada maalgashatay ayagoon haysanin systemkii dowladahaas lagaga dhaqmayo oo dhinaca sharciyada iyo looyarada iyo waxaana waxaan rabnaa in ganacsatada iyo qurbajoogta dibadda ay dalkooda guud ahaan soomaaliya ay maalgashadaan usoo noqdaan intii maalgashatayna way ka faa-iiday inta kale ee maqalna waan kusoo dhaweyneynaa inay maalgashadaan oo wadanka shaqa abuur ay ka sameeyaan si dadku ay isugu tashadaan dalkan dib loogu dhiso
waa gartay guddoomiye dhinaca kale weli jubbaland kaba kabsan abaarihii ku dhuftay deegaanada ee jubbaland qeybo ka mid ana jubbaland waxaa laga soo sheegayaa biyo la-aan iyo baadyari dadka iyo duunyada halkaasi ku dhaqan ka ganacsata ahaan kaalinta leeg baad ku leedihiin u gurmadka dadkaasi adeer waad mahadsan tahay sharmaake horta arrinta hadda abaar xoolihii iyo dadkii haddii ay bishan ilaahay uusan raxmaadkiisa keenin khatar ay ku sugantaa lagu jiraa laga soo bilaabo luuq ilaa kaasmadooni jubbaland deegaankeeda oo dhan laakiin waxaa hadda saacadan aan ognahay waxa weeye dhibka ugu weyn inuu yahay biyo la-aan oo dhinaca biyaha aada u u yar maxaa yeelay sanadkii hore roobka aada u yaraa afar bilood hadda baa la marayaa jiiraal kulul annaga waxaan sameynay qayladaan iyo gurmed iyo guddiyo kala duwan oo qaybaha bulshada ka kooban rugta ganacsiguna ay hormuud ka tahay si dadka loogu gurmado meeshii biyo dhaamin u baahan biyo dhaamin lagu sameeyo meeshii u baahan inay gargaarka la gaarsiiyaan la gaarsiiyo
weli waxaad dhegaysanaysaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya haatanna waxaa idinku soo maqan heysta barnaamijka sida geed caleen leh maxamed axmed kulow allaha u naxariistay ayaa heystan ku luqeynaya ereyada iyo laxankana waxaa iska leh axmed suleymaan bide waxaana loo qabtay radio muqdisho kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii qaybta heesaha jacaylka ah
sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenuy guulilama ay midiba geesteed ubaan isgaadhiyo guntin midha aan leegay sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenuy guunilama ay midiba geesteed hubaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday oo soo gandoodo galka faraqa soo daray oo soo gandoodo galka faraqa soo daray oo gudan barwaaqa ah durduraan gudhayniyo gacan webi ku yaala oo gudan barwaaqa ah durduraan gudhayniyo gacan webi ku yaala ongu iyo jiila midab guurin baato ongu iyo jiila midab guurin baato gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa waxse aanan garanay igunuday caashaqee halka aad gaarsiin ay farowgii sarartay ogaadada oo galan galcoobo cududuga muurmeen oo galan galcoobo cududuga muurmeen oo galaba loo raro sidaa ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale oo galaba loo raro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale un gulf colaadiyo weli socoto dheergeli un guluf colaadiyo weli socoto dheergeli gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadyahay kalgacal baan buurtaan ku eegaba gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa waxse aanan garanay ibunuday cashaqee halka aad gaadhsiin sida gubanka qaarkii dhulgargoor ku simaniyay ama maargal dhiidho gubatiu ku taal howd oo laba gardhoobo badhbaageesu seexdeen sida gubanka qaarkii dhulgargoor ku simanyay ama maadgal dhiidho gubatiu ku taal hawd oo laba gardhoobo badhbageesu seexdeen dharabka iyo geeda quruxdooda gaarka dharabka iyo geedaha quruxdooda gaarka aad gaadhsii
guud ahaana intaa waxaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii dhacdooyinka maanta intaan karxigayna dib ugu kulmi doono habeen dambe ammaana alla iyo nooli kulantaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu